habeen wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyo adalsan ee muqdisho kuna soo dhowaada akhbaaraadka habeen caawaan idiinaynu kuwooda ugu waaweyn dowladaha soomaaliya iyo maraykanka oo kala sixiday heshiiska dhismaha saldhigyo ciidan oo cusub madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya uu faahfaahin ka bixiyey safar u dhowaan uu ku tegi doono magaalada adis ababa ee dalka itoobiya shacabka magaalada muqdisho oo ka falceliyey awaamiir ka soo baxday maamulka gobolka banaadir oo lagu mamnuucayo koofiyadaha ay isticmaalaan dhallinyarada booliiska soomaaliya oo faahfaahin ka bixiyey dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee amniga lidiga ku ahaa kana dhacay muqdisho ee gobolada soomaaliya dowladda soomaaliya oo ka qayb gashay shir ka dhacay magaalada qaahiro ee dalka masar akhbaaraadka dibaddana waxaa ugu waaweyn maraykanka oo sheegay inuu qabtay shixnad hub ah oo laga leeyahay iiraan
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal waa shan iyo tobanka bisha januari laba kun afar iyo labaatan intaad maqasheen waxa ayeen qodobada wararka iyaga habeen caawa kuwooda ugu waaweyn anigoo cabdulqaadir cismaan indhoy ayaa idiin waramayo waxaad kusoo dhawaataan warkii oo faahfaahsan dowladaha soomaaliya iyo mareykanka ayaa kala sixday heshiis ku saabsan dhismaha saldhigyo ciidan oo cusub uu mareykanku u dhisayo ciidamada danab ee soomaaliyeed sidaa warbixinta warkan uu ku eegayo waryahayaga cabdilfataax muumin ilkacsi
inay noo imaadaan si aan sawir guud uga wada qaadano
halkan waa xarunta teenada fasioni magaalada muqdisho waxaa heshiis markaasi ku kacaya boqol milyan ku kala saxiixday dowladaha soomaaliya iyo maraykanka taa oo saldhigyo cusub oo milatari ah loogu dhisi doono ciidamada danab ee ka howlgala qaybo ka mid ah gobolada dalka munaasabadda lagu saxiixayay heshiiskaasi waxaa goobjoog ka ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud xubno ka socda safaaradda maraykanka iyo weliba taliyaha ciidanka xoogga dalka wasiirka gaashaandhigga iyo weliba sidoo kale qaar ka mid a ciidamada danab ee iyagu ka howlgala gudaha dalka munaasabadda waxaa ugu horeyntii ka hadashay xogeeye ku-xogeenka ee dhanka afrika u qaabishan dowladda maraykanka iyadoo markaas faahfaahisay heshiiskani waxa uu ku saabsan yahay
to construct up to five permanent bases for the Danab. The United States has provided more than $300 million over the past three years in direct security assistance designed to support your efforts to build a more peaceful Somalia. In addition, we have provided nearly 400 million to the UN assessments and for the UN Support Office for Somalia. The Dadaab Brigade is the centerpiece of America's ongoing security cooperation with Somalia, and the construction of these five new bases reflects our recognition of the success of our joint efforts to build a capable, professional, and accountable force. You'll recall that we reached an agreement in 2017 to recruit, train, equip, and mentor 3,000 men and women from across Somalia to enable you to develop an enduring light infantry capability within the larger SNA.
dhankiisa madaxweynaha jamhuuriyadda doctor xasan sheekh maxamuud oo ugu mahadceliyey dowladda maraykanka kaalinta ay ku leedahay dhismaha ciidamada iyo sidoo kale taageerada ay siiso ayaa waxa uu sheegay in markaasi ilaa iyo shan saldhig oo ciidan markaa laga dhisi doono qaybo ka mid ah gobolada dalka kuwa oo markaasi ka howlgeli doonaan ciidanka danab waxaana uu ugu mahadceliyey dowladda maraykanka siday mar walba ay u gartaagan tahay ciidamada xooga iyo sidoo kale ciidanka danab guud ahaantooda mudane malawaan maanta farxad weyn ayay ii tahay aniga lafsadeyda inaan ka soo qayb galo xafladdan weyn ee qiimaha badan ee tilmaamaysa cilaaqaadka dowladda maraykanka iyo dowladda soomaaliya u dhexeeya iyo halka uu sii marayo runtii kaalmada dowladda maraykanka ay ka geysteen guud ahaan dib u dhiska dowladnimada soomaaliya iyo gaar ahaan am- arrimaha amniga iyo dhismaha eh, ciidanka commandoska ee danab waxa waaye arrin aad iyo aad muhiim u ah horumarka soomaaliya ay ku tallaabsanaysana qayb weyn ka ah waxaan rabaa inaan halkan magaca ummadda soomaaliyeed ugu mahad celiyo dowladda maraykanka kaalmadaas joogtada ah ee soomaaliya guud ahaan ay la garab taagan yihiin iyo si gaar ah midda hadda ay u muujiyeen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed inay la garab taagan yihiin shan xero oo waaweyn oo casri ah in ay ciidan in ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed loo dhiso shantaas xero oo runtii wax badan kusoo kordhin doonta muxuu ahay jiritaanka iyo xoogaysiga iyo tabarta ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed qarash aad iyo aad u badan na uu ku baxayo waa ka mahad celinaynaa waana astaan ka mid a astaamaha ee cilaaqaadka soomaaliya iyo dowladda maraykanka ee maalinba maalinta ka dambe sii kordhayo arrinkaas waa arrin ummadda soomaaliyeed oo dhan ay ka mahad celinayso oo ay eh, u- ugana mahad celinayso dowladda maraykanka cabdifatax mun warbaahinta dalsan muqdisho
aada ayuu mahadsan yahay wariyahayaga cabdifataax muumin ilka caso oo eegayay warbixinta warkaas madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo eh, markaasi ka garab hadlayay madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam madoobe ayaa waxa uu faahfaahin uu ka bixiyey safar u dhowaan uu ku tegi doono magaalada adis ababa ee dalka etoobiya halkaasi uu kaga qeybgeli doono eh, shirweynaha eh, wadamada midowda africa iyo shiro kale oo shirka igad uu ka mid yahay iyo kan wadamada e a c la isku yidhaahdo madaxweynaha soomaaliya oo arrimahaasi ka hadlayay ayaa waxa uu eh, si eh, qoto dheer uu kaga hadlay ahmiyadda shirarkaasi ugu leeyihiin soomaaliya
intaas kadib waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inaan u sheego eh, dhowaan waxaan safar eh, ku tegayaa aniga iyo warkii aan hogaaminayo magaalada adis ababa xarunta midowda africa meeshaas saddex shir oo aad iyo aad muhiim u ah ayaa ka jira shirkii shir madaxeedkii eh, ururka midowda africa waa ka jira oo oo isugu imaanayaan madaxdii waxaa kaloo halkaas ka jiro shir igad ah oo dhinac yaallo oo side sideline meeting ana waa ka jira oo adis ababa haddii aad yiraahdo madaxda igad ay guul ugu shiri doonto sidoo kale shir waxaa ka jira isagana eh, east africa community suuqa dhaqaalaha ee bariga africa oo ayadana muxuu ahay madaxdeedii ay guul u shirayso marka shirarkaasoo dhan muhiim ayay soomaaliya u yihiin waxaan u tegaynaana waa shirarkaas inaan ka qayb galno iyo dabcan fariinteenna iyo masajkeenna aan wad aan wadno inaan gudbinno oo ah dalka soomaaliya dal goba oo xor ah oo maxaanku idhahdaa dowlad leh waaye Ee, lamana fargelgeli karo lamana waxayn karo arrinta oo waayahan dambe ay etoobiya ku dhaqaaqaysayna waa weli mowqifkeeda meeshuu taa- naga taagan yahay waana mowqif oo ay adag tahay ee, si aan uga tanaasulnaana aanay u muuqanin dalkeennu in ee, layska soo tadaqulo oo meelo laga soo galgalo oo qaar laga goosto waxaas waa riyo aanan soconaynin horar waa u sheegnay haddana mowqifkeenu mar walba waa meeshaas fariintaas ayaan caalamka meel kasoo joogana aan la wadaagayna horena ula wadaagnay laakiin shirarkaas oo soomaaliya ay xubin ka tahay waajibna ay ku tahay inay ka qayb gasho ayaan ka qayb galaynaa ee, guulo iyo muxuu ahay diblomaasiyad xoogna ayaan ka rajaynaynaa guud ahaan dalka soomaaliya waa dee dal muddo dheer dhibaato iyo duruufo adag kusoo jiray oo hal subax wixii oo laga bax la arki maayo laakiin meel fiican ayuu u socdaa dowladda federaalka shaqadeeda waa fiican tahay dowlad goboleedyadu shaqadooda aad iyo aad ayay u fiican tahay cilaaqaadka dowlad gobo- labada heer dowladeed ee dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka dhexeeda aad uu u wanaagsan yahay wada shaqayntu waa wanaagsan tahay in sha allahu tacaala maadaama intaas aan haysannahay waxa aan rabno iyo hadafka aan rabnana si dhib yar ayaan u gaaraynaa haddii aan yidhaahdo aad iyo aad ayaa umahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
geesa kaleetana shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa waxa ay ka aragti dhiibteen awaamiir maamulka gobolka uu soo rogay taasi oo lagu mamnuucayo xirashada koofiyadaha ay isticmaalaan dhalinyarada wariyahayaga cabdisalaam juulo shaakir ayaa eh, warbixinta warkan eegaya
beebi aa la dhihi jira shala maanta wax la dhihi- la dhihi doona maa qaana aniga haweenkii ma jecelo nin oo bidaar leh maadaama la qari jiray cimaamad ku xir amba koofi ku qare waa la diiday dowladdii baa diidayba askarta taagan koofiyadaha cimaamadaha naga qaadanaya annaga ee ayaga xidhanayo lacag baannu ka soo bixinnay taasi cadaalad maaha sababtoo koofida qorax wax badan qoraxda iyo wax badan lagu qarinaya alaabta bidaarteeda iyo
face maskiga wejiga lagu xirto iyo sidoo kale koofiidaha ayaa laga diiday shacabka ku dhaqan gobolka banaadir amarkan waxaa soo saaray maamulka gobolka banaadir oo sheegay in face maskiska ama waxyaabaha wejiga lagu xirto iyo koofiidaha ay qayb ka yihiin amni darrada caasimadda koofiidaha sunnada ayaanan la diidin balse koofiidaha wejiga qarinaya ayay sheegeen maamulku inay dhibaato weyn ay ku tahay een, amniga caasimadda shacabka magaalada muqdisho arrintan waa ay ku kala qaybsameen iyagoo siyaabooyin kala duwan kaga filceliyey qaarkood ayaana waxa ay sheegeen in amarkan ay ku fududaadeen maamulka gobolka banaadir oo kolkii hore aysan ka fiirsanin waa kuwaan shacabka caasimadda oo aan la hadalnay codbaahiyaha dalsan tvna aan la dhex qaadnay kuwaas oo aragtidooda kala duwan nala wadaagay koofida ragga uma roona in laga reebo ya siyaabo badan ayaa loo isticmaalaa yacnii dad badan waan ognahay magaaladan oo koofiyada isku qariyo bannaanka haddii la keeno haweenka ii dooda inay tahaan jeclaha aniga wallaahi waxaan u malaynaha shirkadahan oo hadda timaha beeraaya in la wada aadi doonaan u malaynaa maadaama la yidhi naxeed koofida waa mamnuuc ile haweenkii ma jecelo nin oo bidaar leh maadaama la qari jiray cimaamad ku xir amba koofi ku qare waa la diiday dowladdii baa diidaybo maanta kabacdi waxaan u malaynayaa nin walbow degdeg u aadaan isle- aan isleeyahay wallaahi een, waa waa een, dhib intiisa la eegaan leeyahay laakiin ma jecleen in koofiyada laga wada fiido rag badan aa aqaanaa hadda asxaabtiida oo xaafadaha degan oo maanta caqabad weyn haysato maadaama la yidhi ko- koofidii mootada lama raaci kartid beebi aa la dhihi jira shala maanta wax la dhihi- la dhihi doona ma aqaana aniga wallaahi ee, dhibaatooyin badanaan ka qabnaa haddaan nahay bajaajleyda een, waxaan ka codsanaynaa guddoomiyaha een, in uu koofiyadaheena iyo cimaamadaheena uuna ku mashquulin inuu waddanka wax ka qabto inuu waddooyinka dhiso in annaga dhibaato badanaan haysato waxaan ka codsanaynaa in guddoomiyaha oo waddooyinka naga hagaajiyo oo waddooyinka naga nidaamiyo koofiyadaheena iyo cimaamadaheena inuuna ku mashquulin koofiya cimaamad in lagu mashquulo ma aha waa kanaa koofiyad waa wataa een, waxaa u qaatayna wax kale maaha inaan dabeesha iyo bushta isaga celiyo een, maadaama aan bajajas aan wado een, dadna waxay u qaataan bidaartay u qaataan dad qof walbaba aragtiyoo leeyahay aragtidiisa marka waxaan ka codsanaynaa guddoomiyaha in uu annaga beenshallada hadda waa nagala fiiqaa qoraxdaan isaga celinaa waxyaabo badan dhibaatooyin badanaan qabnaa wallaahi kulley dad ilmo yar iska dhigaha jiro oo dad waaweyn oo koofid oo bidaar lo- bidaarta qarinaya oo kale marka culays oo kulley waxaa dhihi lahay xoogaa aad aadaa loogu tacdiya dadkaas ma garata aada weyn aada weyn waa jira waa jira waa jira marka kolley in badan waa maqlahay xalay iyo dad badan oo cabanaya oo dadka hadda aad sheegayso oo kale ka mid eh marka wallaahi culayskeeda leedahay waxaa dhihi- waa shal waxaa ka qarsanaa maanta banaankeed taala iyadoo hilaacayso marka kolley wallaahi waa culayskeeda leedahay laakiin kolley aan dadka culays ku qabo kuma jiro oo qoraxdaa ku shaqeynaa ma garata dowladdan caawa haddii laba mas-uul ee meel isugu timaado ee isla qaxwayso waxaa la leeyahay maanta dowladdu ayaanta go'aan sooma saarina maxaa soo saarnaa marka dowladdu waxyaabo kale mashqu- xoogaa isaga mashquulinaysaa jiri karaan koofiyada iyo iyo facemaska marka waxaan leeyahay baashu runteeda hala abbaaro dowladdu shaqo kale oo inay qabato ahaa u taallo gobolka banaadir ah hadda amarkan soo saara sida la sheegay cabdisalaan julo shaakir dalsan t v magaalada muqdisho
warkaas wariyaha eega cabdisalaam juulo shaakirna wuxuu u dambeeyey warkii habeen oo caawa kala socoteen dalsan efe muqdisho warkankiisa xig nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima u helidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tala la hel